ma camal falayo kolley dee malaa waktigoodii malaa ragga san lahaa waa berihii riwaayada iska badnayd ee ninku axaadiisan uu doonayay inuu wariyo oo cid uu ka dhegaysto ama uu sanad ugu xidhiidho uun xataa suwartan aada u liiatabaha iskaba noqoto sida dee ijaazaadkaas ijaazo caamaba ha noqotay adugu bal suwar uun uu bal uu sanad ugu yeelanayo taas bay ahayd berihii dambe ee arrintuba ay taasna iskaba in shifa inqiraad ay noqotay ama waxa ka hadhayba magacuyaalun uu noqday waxay dadku ictimaadsadeenna kutubtan qoranun ay tahay haddii la yidhaha laguma camal falayo maanta waxay noqon inagu inaynaan kitaabna xadiidna ku camalfalin oo dee aynaan wax aynu kuba camalfalla aanay jirin ayay noqonaysaa taasi waa fasaad weynba ee barhkood baa yidhi wanuqila can ishaaficiyi shaafici waxaa laga soo naqliyey iyo wadaa'ifatin koox min asxaabi asxaabtiisa kala mida jawaasulcamali bihaa wixii aada heshay bal riwaayadii iyada riwaayadaada ma aha inaad tidhaha wajahtu bikhadi fulaan mooyaane wixii kale ee dee inaad si wuxuu riwaayadaadii ay tahay baab riwaayatii aad ku warisaa dee malihid laakiin camalfal aad ku camalfasho hadda camalfalku ma haddee wujuudkanun in la helo keliya ninkan horta qoray waa dee nin la garanayo oo iqa a weeye oo lagu kalsoonyo inuu iqa yahay meesha nina aan iqa ahayn wixii qore lama ictimaadsanayeen gees kalena sanadkiisa shuruuddii qabuulkii kale o dhan baa la hayaa oo sanadkiisani waa sanadka dee saxiixan ciliya waxba lahaynoo bal taasu shuruuddii aqbalkii bal marka taa la wada helo dee inkastaba riwaaye yaanadu lahaan yaan maqlinbe inaad ku camal fashaa way bannaan tahay bal laga maarmaan bay noqonaysaa qala bnu salaax ibnu salaax baa wuxuu yihi waqad daca uu jasmiyeyoo arrinkan bacdulmuxaqiqiina min asxaabi raggii muxaqiqiinta ee asxaabta shaafici ka mida barhkood way gooyeenba oo maa dee waxay leeyihin waa fil usuuli muxaqiqiinta asxaabtiisa ka mida fil usuul cilmiga usuulka sida imaamulxarameyn iyo amtaashi oo kuwan muxaqiqiinta ee asxaabta shaafici ka mida aan muxadisiin maayo waa usuuliyiintu way jasmiyeenba maxay jasmiyeen biwujuubi alcamali biha waana deeta laga maarmaanta asal ahaan si kale suurtagalba maahe in lagu camal falaa inay waajib tahay taa waa wixii dee bal markaa wajaadadii cinda xusuuli hiqati bihi way marka la helo ee uu xasilo kalsooni khadkan inuu khadkii fulaanya lagu kalsoonaado dee shuruuddii kale aqbalkan la helo maha dee shuruudlaane shuruuddii kale lagu aqbali jiray xadiidman la helo khadkii fulaan inuu yahay in lagu kalsoon yahay marka in lagu camal falaa inkastoon riwaayo ulahay inay waajib tahay iyaabay jasmiyeen qaala ibnu salax ibnu salax baa wuxuu yihi wahaada huwa aladii kan in lagu jasminta dee ama inay waajib noqonayso oo ruuxii xujadii ay ugu oogmayso taas kaasi huwa aladii kii weeye laa yatajihu aanu wejba yeelanahayn oo aanu toosnaanayn kayruhu isaga kayrkii fi lacsaar almutaakhira sabanyadan dambe sababtuna hadday baryo qaarkood ruuxu riwaayo uun bal riwaayadaasi haba sii hooseyse uu waxan uu aqrisanayo ama uu u yeelanayay oo iyagoo kumayaal xadiis warinaya ee inta badan ijaazaad iyo qiraa'ada iyo waxyaalaha haba ahaadeene saasun uu ku warin karayay berihii dambe waxaasi mutacadir bay noqdeenoo waa litacaduri shardi riwaayati riwaayada shardigeeda tacadurkii aanay dee naadir ay noqotay inay suurto gasho oo lamaba laba helaa fi hada zamani yacni falam yabqa ma hadhinba waa ibnu salax baa waqtigiisii leh ilaa mujaradu wijaadaatin waxyaalaha kale walow dee iyaga raggaasoo dham ay sanada ay leeyihiin oo ay dee ad arkayso raggii xufaadooda iyo raggoodii waaweynaa waxay riwaayo u lahaayeen dee balbal markaas ay inay warinayeen laakiin riwaayadaas inta badan dee ijaazaad iyo waxyaalo ruux baa ruuxaana isarag baa ijaazada uu qorin jiro kana uu soo qori jiro si ay kuba warin jireen laakiin haddana xaqiiqa ahaan wixii waaba mujarada wijaadaad baa hadhay ee maaha riwaayadii dhabta ahayd ee saas ma jirta ayuu leeyahy oo haddii la yidhaha markaa laguma warin karo dee waxay noqonaysaa inagiiba in dawaaweynta iyo kutubtaasoo dhami ay faa-ida la-aan noqoto oonay qiimo yeelan qultu wuxuu waxaan yidhi ibnu kasiir baa leh waqad warada waxaa soo arooray fi lxadiidi xadiid can nabiyi sala allahu calayh wasalam adigu xadiid kole duruq kala duwan ayuu leeyahay barhkoodna debal marka la eego haddii duruqdaa dacfi uu ku sugan yahay dacfigeedna wax shadiida maaha oo marka laysu geeyo dee barhkoodna waabay ka sarraysiiyeen culimada wanaa xasan likayrihi waa noqonayaa bay yidhaaheenba markan duruqdiisa laysu wada geeyeen ayaa waxa weeye waxaa soo arrinaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu canhu qaale inuu yidhi ayulkhalqi khalqiga keeba ama khalqiga iyo dadkan ama dee makhluuqaadka waa khaasatan waa dadkiiba waa waxyaalihii kale ina kuma jiraan acjabu layaab badan oo ilaykum idinka xaggiin iimaanan xagga rumaynta macnaa waa dadkii ama dadkii iyo adigu dee bal makhluuqii wixii mukalafaahum ka soo qaad dabayrkood baa soo gala markaa dadkii daa'ifadee iyo kooxdee ama qolodeebaa idinku markasta idinla tahay xagga rumayntan ay ilaahay rumeeyeen ay tahay ta ugu dee cajab badan ee agtiina ugu layaab agtiina ugu layaab badan ee leediin dee malaa qoladaasa marka la eego dad qeyrkii hagaag uxu rumeeyey ah oo iimaankooda uu kuwa kale kasii cajo badan yahay iimaankooda iyaga lagaba helay qaaluu de waxay yidhaaheen almalaaikatu malaaigta qaala wuxuu yihi markaa rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa kayfa laa yu'minuuna seebaanay waxa weeyaan u rumaynahayn walxaal hum iyagu cinda rabbihim rabbigood agtii bay kuga sugayn oo iyagu ujeeddadu wax inaga inagaba qarsoon baaba iyaga uga muuqda oo umuuro kale oo dee markaa iyagu iimaankoodii dee layaab ma laha oo inay kaba dhacaan wax kale oo taa ahayn iyo iimaan la-aani iyaga agtooda mutasawarba maaha wadakaru alambiyaa haddana waxay idhahan alambiyaa qaale wuxuu ihi wakayfa laa yu'minuuna iyaguna seebaan iimaan looga helahayn oonay u rumaynayn walxaal alwaxyi yanzilu calayhim iyadoo waxyigii kuwa imanayo iyaga qaale waxay idhaheen fa naxnu annaga ayaa dee haddana dad ugu cajaba xagga iimaanka dee kuwooda iimaankooda ugu layaab badaniyo ugu daasan qaala wuxuu ihi wakayfa laa tu'minuuna seebaydaan idinku u rumaynahayn walxaal ana bayna adhurikum iyadoon waxyigii idinku aqriyayo mucjizaadkan iyo aayaadkan waaweyn a arkaysaan see idinka markaa aydaan u rumaynayno idinku dee wax weyn oo iimaanka idinku xambaaro dee waa mucjizaadkan iyo umuurahan dadka aan idinka idinka dambeeyey dad kaloon waxan aan arag aan uga muuqano iyago arrintooda qeyb ay rumeeyeen un ah dee dad ka duwan baatin oo umuurahaasaa jira idinkuna dee seeban iimaanba laydinka helayn iyadoo tan ay jirto qaaluu faman yaa rasuula allahi qaala wuxuuhi qowmun qowm ya'tuuna iman min bacdikum idinka dabadiinbaa iimaankooda uu kaa ugu cajabka badan yahay oo yajiduuna iyagu aayaadkan iyo mucjizaadkan iyo umuurahan idin muuqday umama muuqdaan ooma hayaanba laakiin yajiduuna waxay helayaan suxufan suxuf unbay helayaan iyo kutub qoran oo yu'minuuna bimaa fiiha markaasaa wixii ku sugnaa ay rumaynayaan kuwaasaa iimaankoodu ugu cajab badan yahay marka wuxuu uhi sheekhu qad dakarna ibnu kasiir bale alxadiida xadiidka waan sheegnay biisnaadi isnaadkiisii baan ku sheegay iyo walafdi fii sharxi lbukhaariyi sharaxa bukhaari dee sharaxiisaasna mooye dee makama ah maynaan arag laakiin tafsiirkiisana laba meelood oo kollay sharaxa idinkuba sugan le meelaha ay kalayiin qolo dabacaadku siir khilaafi karaan oo bal markaa taas baan waxa weeye aan kuba sheegay buu ihi oo iyadana dee bal kollay labada uu soo qaaday tafsiirka laba meelood iyo fa yukhadu minhu waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay xadiidkan madxu man camila ruuxii ku camal falay bilkutubi kutubtii almutaqadimati horeysay ku camal falay bimujaradi alwijaadati laha heliddii uu helay mujaradkeeduun ugu camal falay ammaantiisa la ammaano oo dee waaba kan inay khalqiga kuwa ugu cajab badan xagga iimaanka yiin baa kuba suganoo eeg riwaaye iyadoonay jirin heliddan ay heleen waxaa ku qoran suxuftaas ay qaadashadaa ay qaateen ee ay rumeeyeen wixii dee ictiqaad keenayey ay ku camal faleen tiibaa lagu ammaanay oo laleeyaba iimaankoodu waa dad uu sarreeyo oo aad iyo aad uga mudan yahay oo kuwaasaaba marka la eego xayfiyada jaanibka ah xadiidkay riwaayaadkiisa qaar kuba yimaadeen kuwaasaa idinka fadli badan eh laakiin fadligu maaha fadli guude waa jaanibka iyo xayfiyada ee idinka mucjizaadkan iyo umuurahan cajabtee ruuxii uu arkayo dee waxay qeybka wax uu arkayo oo kale shahaado oo kale ay uga yihiin umar umuuro badan taas baaba keenayso idin sahshay iimaankiia iyaga iyadoon waxaasi la socon markii iimaan laga helay iimaankoodu waa madanya xaggaasna way idinka fadli badanyin ama idinkaba mudayin haddaba muxuu leeyahay waa arrin uu u daliishaday dee bulqin iyo sayud iyana way soo qaadeen oo bulqin oo kalena u istixsaansaday halkan ama dee waaba marka la eegay istidlaal fiican buu yidhi noocani maxay keenaysaaba wijaadada camalfalkeediiya laakiin dee maanta waxaan leenahay taasi waaba daruuri oo camalfalkii wijaadadu waaba shay daruuriya kolley sharaxana waa yar eegan doontaan oo kolley fawaaid dee ziyaadaha kuba sugan xadiidkana alfaadihiisii way kuba sugan yihiin bal kalaamka shaakir iyo qolooyin kale wuxuu kaba soo noqlinayana waa eegan doontaan waxaana jira isagoo suyuudi alfiyadiisa mustalaxa kaba soo noqlinaya inuu yidhi saxiixa muslim saddex xadiid oo ku sugan buu shee tilmaamaya noocan wijaadada ah oo saddexdii xadiidna waa soo dhigtay shaakir baa isagoo isaga kaba soo naqliya soo dhigtay xadiidki waa saddexa xadiidtu waa xadiid caaisha saddexa xadiidba sanad keligii ku wada wariyey muslim oo tasawajanii rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam lisita siniin iyo in kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam yatafaqad yaquul ayna ana alyowma ayna ana hadan iyo iyo bal xadiidka kale ah inii laa aclamu idaa kunti canii raadio laba iyagu way isku dhowdhowyibo fadliga cayasha ama fadaa'ila cayasha ayay kuba jiraan haddaba laakiin cibaara ayar dhacdayoo sida wijaadada ay uguba sugnayd baa sanadku ku wariyey muxuu ahaa inuu muslim yidhi xadahanaa abubakr bn abi shaybata qaala wajadtu fii kitaabi can hishaamin can abiihi can cayishata waa meelaha ugu dambeeya hadallada dee uu kuba sharxay wijaadadee oo eg sheekhiisii abubakar buu yidhi muslim xadathana wijaadadu markaa xaggiisa maaha laakiin abubakar baa muxuu yidhi waxaan kitaabkaygii ka helay waa kitaabkiisii uu isagu lahaa can hishaam can abihi can caisha horta halkaasi dee muslim iyo bal tajriburaawigu ka soo naqlinaya may ahayna kitaabkeennana kaba dhacday waxay ahayd cibaarada dee u taalay muslimna wajadtu fii kitaabi can abi usaamata can hishaamn waayo abubakr bn abi shaybe hishaamna curwo ma soo gaadhin ee nin baa u dhexeeyo muslim sida kuba sugnayd waxay ahayduun saddexdaba wajadtu fii kitaabi can abi usaamata oo xamaad ibn usama can hishaam bni curwata halka abi usaama ayaa kaba dhacsan ee hishaam isagu shaqa iskumaan haddii kale inqidaaca dhan ayay ahaan layd iyada tani bal markaa dee waxaa meeshii taalla kitaabkii muslimba wijaadadii kole haday leeyihin riwaayo baabkeed maaha meesha inqidaac baa jira laakiin walow shuba itisaal ay leeyihiin dee kole dii khadkiisii ay tahay waa in axaadiisani munqadicba noqoto dee aanay taas laakiin tay culimmadu kaba jawaabeen iyada saddexan xadiis bay leeyihiin horta sanadkan mooye asaaniid kale oo ay ku xidhiidhsan yihiin baa muslim uu kuba wariyey oo waa ka xagga hoose kaba dhiganaya duruq ukhraa mawsuula ilaa hishaamin walaa wa ilaa ibni usama hadday idinkana idin taallasa ii taallaa ibni usama halkaa ibni maahe waa abi usama oo waa abi usama ninka abubakar kaba warinaya laakiin dee arrinta adigu me muhimkii taallaa waxa weeyaan ninkani maaha sheekhiisii kitaab uu lahaa wuxuu ku arkay maaha waa kitaabkii uu isagu lahaa raggani xufaad aada u sarreeyay ahayd axaadiisan intay qortaan baanay xifdisnaayeen riwaayadiisiina ay garanayeen markaasaa maxaa dhacay abubakar isagoo kitaabkiisii uu isagu qortay saxday dabdisee uu ahaa uu haystay ayuu xusuusan waayey uun wakti uu maqlay axaadiisan ayuu xusuusan waayey ee wuxuun buu arkay dee inuu isagoo abi usaame kaba warinayo horta ee tii baanu xusuusnayn oo markaa warac ahaan hayuunbuu kaba cabiray kitaabkaygiiba maaha kitaab kale waa gacantiisii waa khadkiisii ee waxaanu xusuusnayn uun marka markaa tani la mid maaha tan imakaan hayno durug kaleo mawsuulana waa leeyahayoo bal markaa muhimku waxa weeye kol hadduu dee wixii uu iloobay inuu maqlay laakiin ay u qoran tahay ciddii ay uu ka maqlayna ay u qoran tahay gacantiisii tahay oon cidina aanay ilxaaqin oonay kuba darin iyadaa taasi tan la mid maaha oo taa muslim dhacdayna taa weeye waanu xusuusan un waqtigii uu maqlan waanu xusuusan annaacu alkhaamis walcishruun waxoogaa baan kaga daraynaa khaasatan qeybta hore nooci shan iyo labaatanaad kitaabat alxadiidi wa dabdahu wa taqyiiduhu waa xadiidka qoritaankiisii la qorayey la dabdinayey la qeydayay taqyiidkiisna waa kitaabadii uune bal xadiidkii oo la qoro oo axaadiistii uu maqlayay qorto dabdiyo saxdo xarakadeedii iyo icraabteediiyo wixiina dhibcaheediina hagaag u dabdiyo si aan ishkaal uga iman qalad u dhicin iyo tasxiif bal wixii umuuraha ku tacalluqsanaa ayuu noocani uu yahay noocani uba yaalaa markaa xudaqada wareeda waxaa soo arooray fii saxiixi muslim kolleyna dee cibaaraadkan oo xadiidka sugan looma isticmaali jirin sidaynu soo maray waana xadiidka iska sugan oo si isaguba kaba cabiri dooneen qad warada macnaa waxa soo arooroo yimi fii صaxiixi muslimi can abi saciidi marfuucan xaaluu yahay man kataba canii shayئa siwa اlqur'aani falyamxu macnaa rasuulka wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidka صaxiixa muslim ku sugan laa taktubuu canii shayئa ila اlqur'aan waxaan qur'aanka ahayn ha igaba qorina man kataba canii shayئa ninka aniga qora waman kataba canii ninka iga qora cani aniga shay-an shay siwa lqur'aani qur'aanka aan ahayna falyamxuha tirtiro oo ha masaxo taas baa bal saxiixa muslim kuba sugan markaasaa daraaddeed culimmadii ama khaasatan saxaabadii rasuulku yaynaan odhanin dadkii dambe way isku khilaafeenoo xadiidka kitaabadiisay isku khilaafeen barhkood de waa la qorayaa oo de waa loo baahan yahay iyo barh iyagu iyagoo xadiidkan mustanadkii mancintoodaasi yahay diiday in la qoro oo in la xifdiyo mooyaane qoraalkiisa diidanaa taasba weeye ayay adigu isugu khilaafeen bal markaa umuurahaas buu sheekhu kaba hadli doonaa raximahu llahu tacaala bal horta kitaabadii xadiidka waloo dee markii dambe khilaafkaas iska inqiraaday cilmiguna haddaan laynoo qorin cilmiba maanta aanayna soo gaadheen oo waxayna soo gaadhi la-aani jireen ba asal ahaan khilaafkaasna berigaa hore dabadeed uu iskaba inqiraaday laakiin waa khilaaf jiray ita wuxuu hi qaala ibnu salaax ibnu salaax baa wuxuu hi wa minman rawaynaa canhu ama ruwinaa canhu dadkii bal annaga nalooga soo wariyey oo kolley waa siay kuba dabdiyeen kolkol dee inta badan ibnu salaax u badan ama aan kaba warinay waxaa kaba mid ah karaahata dalika minman rawaynaa canhu karaahata dalika inay kitaabada xadiidka la qoro ama qur-aanka wixii ana inay karaaho tahay barhkood dee karaahadaasi karaaho taxriimba ha gaadhsiiyeenbe cumar cumar walow laba xaale isaga laga soo naqliyey wa bnu mascuudin wa zayd bnu haabitin wa abuu muusa wa abuu saciidin fii jamaacatin aakhariina min asaxaabati wataabiciin jamaaco kale oo saxaaba iyo taabiciin ba leh qaala wuxuu idhi ibnu salaax baa leh wa minman raweynaa dadkii aanu kaba warinay waxaa ka mida canhu isaga xaggii ibaaxata daalika inay bannaantahay in la qoraa aw ficlahu ama ficilkiis aba uu sameeyeyba oo isagu uu wax qortayba dadkan kaba warina waxaa ka mid ah caliyun cali oo dee saxiixayn bay kuba sugantahay axaadiisu qornayd oo dalka seeftiisa ugu jiri jirtayba inay jireen wabnuhu lxasanu iyo wa anasun wa cabdullaahi bnu camr bn alcaas oo isagu qori jirayba bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigiisii qori jiray oo dadka qaar ay ku yidhaheen waa rasuulka ilaahi bashar weeyo kol uu cadhaysan iyo kol kaleba way jirtaa wixii afkiisa ka soo baxa miyaad qoraysaayo rasuulka intuu weydiiye si abi daawuud iyo san saxiixa ay kuwa wariyeen uu yidhi haa qor anugu xaq wax xaqa mooye wax kale ma odhanayo fa innii laa aqulu ilaa xaqan taas baldee saxiixa bukhaari bay kuba sugan tahay abi hureyra inuu yidhi asxaabtii rasuulka nin iga axaadiis badnaa on cabdullaahi bnu camr in ahaynimo jirin markaa taasna wuxuu ku cilayey fa innahu kaana yaktubu walaa aktub anigu waxbaan qori jirin waan xifdii jirin isaguna waa qori jiray saasaabuu axaadiistiisa igaba badnayd waana cahdigii rasuulka dee bal taas baan weye dabal rasuulka ilaahay idankiisii oo xadiis insha allah casharka dambe ee tajriidka inooguba sugan oo iyadna rasuulka ilaahay khudbadiisii fadxumakeen qayb ka midna casharkii habeenkii lowdaan kuba maray ah ayaa rasuulku ninkii wata uu tilmaami doono ee uu bal markaa yidhi ii qora ayuu yihi u qor oo waa rasuulka ilaahay cahdigii ama maalintii fadxumaka fii jamci min asaxaabati waataabiciin qultu waxaan idhi ibnu kasiir baa le wasabata waxaa sugan fi saxiixayn ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi اktbuu labi shaahin abi shaah u qora waa khudbadiisii intuu rasuulku aqriyey xaramka maka iyo umuura kuba tacalluqsanayd ayuu yihi ii qora rasuulka ilah nin reer yaman abi shaah deetuu rasuulku yihi intuu yihi ii qorataa ayuu yihi اktbuu labi shaah waana dee rasuulka ilaahayo waana saxiixaynba waqad taxarara hada lfasl buu leeyahy fasalkan ah xagga kitaabada iyo kitaaba la-aanta wuxuu hagaag dee markaa aan ugu taxriiriyey oo ugu sugnaaday ugu caddaadayba fi awaaili kitaabina almuqadimaat waa kitaabu marar horena aynu soo maray halkii mursalkii iyo waana dee say bacd alculamaa yidhahan waa usuul fiqi dee malaa mustalaxuna in badan bay waxyaala ka wada hadlaanba saa daraaddeed buu mabaaxis mustalaxa u kuba sugan yahay haddaanu mustalaxba noqonbe lamanaha iyo kitaabke fii awaaili kitaabina almuqadimaat wallahu aclam bal markaa taasoo ujeeddadu waxa weeye qolooyinkan deele waa bannaan yahay isticmaalayna adiladan badan bay leeyihin de kolleyna waa masalo malaain markaa kitaab qayima ayuu leeyahay sheekhan khadiib albaqdaadi oo madbacaysan oo taqyiid alcilmi la yidhaaho kitaabada cilmiga iyo umuurahan iyo masaladan ay kuba adigu kuba tacalluqsan iska daa dee buxuudta kale ee culimo kale iyo waxyaala ay qoreen bo dee iyada lamama koobi kara adiladii kolley kitaabada qaala albayhaqiyu bayhaqi baa wuxu uhi wabnu salaax iyo wagayru waaxidin lacala nahya can daalik haddaba nahyintii uu rasuulku dadka kaba reeba u yihi ha iga qorino waxaan qur-aanayn waxaa laga yaabaa nahyigaas inuu ahaaba kaana inuu ahaa xiina yukhaafu markii la cabsanayey irtibaasuhu bilqur'aani inuu qur-aanka kuba darsamo ujeeddadu waqtigaa qur-aanku soo degayay dadkiina dad badan oo islaamkoodu dhowaayan weli usluubkii qur-aankii kii xadiidkaba aan kala baran marka hadday dee qur-aankii iyo xadiidkii meel ku wada qortaan waxaa dhici kaysayba dee axaadiis inay u qaataanba qur-aan inay tahay haddaba si aanay irtibaaskaasi u dhicin ayaa rasuulku diiday in qur-aankaa mooye wax kale lagaba qoro haddaba bal markaa taas bay ahayd ba idhin walinu fiihi idankan markan dambe dib loo fasaxayna dadkii uu rasuulku u fasaxay inay wax qortaana waa xiina umina daalika markii taa laga aamin noqday ee in irtibaaskaasi dhaco barhkood baaba yidhi waa in dee waraaq keliya lagu wada qoro uun haddii laba meelood oo kale lagu qorayo may ahayn kuwana waa waqtigaasba baabay yidhaaheen barhkoodna waxay sida bukhaariya kuga cileeyeen xadiidkan bay yidhaaheen saxiixa muslimku u sugan waa xadiid mawquufe laakiin taas dee waxay leeyihin culimadii waa xadiid marfuuca oo dee sugan oo kaa dee saxiixa muslimba kuba sugan ee barhkood baa waqfigaa kuga cileeyey ku cileeyey calaa kulli xaalin khilaafkaasi waa inqiraaday ijmaac dan baa yimi dawaatan waqad xukiya waa lasoo naqliyo ijmac lculamaai culimada ijmaacooda fi lacsaari almutaakhirati acsaartii dambe ay ku ijmaaceen calaa taswiiqi kitaabati alxadiidi xadiidka qoritaankiisa badnayn la banneeyo wahada amrun mustafidun kaasi waa arin faafay shaa'icun daa'icun waa isla mid shaa'ic iyo daa'icin mustafid min kayri nakiirin nakiir la-aan dee waana adiladeedna lamama koobi karayo waataan lena xataa bacd alkutub baaba jirta in waqtigii rasuulkana umuuro kala duwan oo la qoray way jirtay bal markaa muhimku taasi cillo yar unbay lahayde haddii aan kitaabadaasi dhicinna dee waxba inooma yimaadeen oo inomay soo gaadheen oo kitaabadaasba wax inagu soo gaadheen adu waa khilaaf dhammaaday une baltaas marka intan waxay tawdeeca ugaba dhigaan xadiidka qoraalkiisa iyo balima kasta loo qoriyo umuuro badan oo ku tacalluqsan xagga qoraalka oo walow dee sheekhu aanu dheerayn doonin oo umuurihii ay halkan yar dheerayn jireen ee si nusqooyinka loo qorayay iyo si saqadka iyo laaxiqa iyo laxaqa iyo waxaa loo saarsaari jiray waxa uu iskaba gaabsan doono haddii a la idhaah laakiin kitaabadii baa insha allah inoo socon doonta faidaa taqarahu allah subxaana watacaala aclam alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin سيدنا ومولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala faidaa taqarara hadduu sugnaaday haadaa kaasi oo waxa inoo sugnaaday inoo soo cadaaday waxa weeye khilaaf yaroo hore haba jire cilmiga kitaabadiisu inay wax jaa-iso tahay bal wax laga maarmaana ay tahay oo haddaan cilmiga la qorin aanu ajyaashii dambe iyo acsaartii dambe sooba gaadheenba taa ay tahay haddaba kitaabadii cilmigu hadday dee taas ay inoo caddaatay oo in bal khilaafkaa horena uu suulay laguna ijmaacsan yahay oo la isku waafaqsan yahay qoritaankii hadday taasi sugnaatay fayanbaqii waxa habboon oo u habboon oo la gudboon likaatibilxadiidi xadiidka ninkii qorayay aw kayrihi xadiidka keyrkii oo min alculuumi culumti ah innagu waxaan qoranaaba maba jirto wax diyaarsan oo kutub madbacaysan unbaaba inoo timi oon haysanaayo tacabkii badnaa iyo hawshii culimada kitaabada axaadiista iyo culumtaba qorashadeeda ka haysatay kaamaynaan maqal mooye maynaan aragba haddaba ninkii bal xadiidka qoraya waana waqtigoodii iyo keyrkii iminka dee ninkii naashirka ee kitaabka nashirinaya umuurahan oo dhami ay laba gudboon yihiin oo in umuurahan oo ictibaariyo ilaaliyo dee nashrigu aanu iska noqon un iyo kitaabka faafintiisa iyo madbacayntiisu in xoola un laga hele calaqal kitaab dee muxaqaqa oo dabdisan alfaadiisa ay dabdisan tahay dadka loo soo bandhigo bal haddaba ninkii xadiidka qorayay keyrkiiba an yadbida inuu dabdiyo maa yushkilu wixii ishkaal gelayay ee minhu kitaabka kaba mida ama xadiidkii ama cilmiga uu qorayo oo wixii uu qorayo kaba mida wixii dee ishkaal ka imanaya ishkaal leh kaa inuu dabdiyo oo suu ku dabdinayaana dee hadday inuu aduu kelimadii xarakadeedii haddii loo baahan yaho ishkaal kaba imanayo haddaan la xarakayn iyo dhibcaheedii waxa ay caraabteedii uu si fiican u ilaaliyo uba dabdiyo marka maa yushkilu minhu buulo dee dhammaanba wada xarakayn kol haddii ilmo yaroo mubtadii aan loogu talagelinoo dad waaweyn loogu talagalay dhammaan lama wada xarakaynayo ee waa wixii ishkaal ka imanayay inuu dabdiyo aw amase qad yushkilu ishkaal gelayay oo calaa bacdi dalabati dalabada barhkooda oo waxa weeyaan wixii guud ahaan ishkaal ka imanayay dee dadkao dhan ba ishkaal ugaba iman karayay amase iyaan ishkaalkaasi dadkii dee aqoon fiican lahaa ee luqa carabiyana aqoon u lahaa bal taas yaanu ishkaalba kuba imanbe laakiin dadka dalabada ah ee kitaabkii gacantooda uu gelaya barhkood weeye waa kuwii aan dee khaasatan xaggaasna ku xoog badnayn ishkaal uga imanayay kaa inuu dabdiyo ayaa adigu laba gudboon oo labada cibaara waxay tahay mid waa dee wax kolley iska mushkila oo khaasatan magacyada oo kale iyo tnin guud ahaanba dadka ishkaal bay kuba keenaano waa wax xifdi un u baahan oo waxaan bal masalan qiyaas ka lahaynoo wax ka horeeya ama wax ka dambeeyo sidaad ugu dhawaaqaysa kutusayo kuu saxaya aanu jirin waa meelaha uu had iyo goor labsigu kaba yimaado cid kastaba nin aqoon leeya nin kaleba ugaba yimaado haddaanu wixii marka hore fahamsanayn ama aanu aqoonu lahayn ama aanu u dabdisnayn waxna waa wax dee iska waadixa marka la eego ninkii aqoon leh dadka qaarkood een cilmigoodu sidaasay ahayn luqadoodna aanay adkayn ishkaal ugaba imanayo oo dadkao dhan aan uga imanayna bacda dalaba ishkaal ugaba imanayo haddaba umuuraha maxalla labsiga ah iltibaasku ka imanayo ha dabdiyo fii aslilkitaabi kitaabka asalkiisa waa halka kitaabka dhexdiisa ha ku dabdiyo naqdan dhibcayn iyo wa shaklan xarakayn iyo waa icraaban icraab icraabtuna waa wixii dee kelimaadka aakhirkooda kuba imanaya cawaamishan gelaya kala duwan daraaddeedna isu bedbedelayay waxyaalahaas calama huwa almustalaxu caleyhi sida uu yahay waxa dee laysku yaqaano ama almacruufka ah ee istilaaxa lagaba dhigtay baynanaas dadka dhexdooda oo kitaabka dhexdiisa in laguma dabdiyaa walow qayada hadduu qaydo filxaashiyati xaashiyada hadduu ku qaydo oo xaashiyada kitaabka iyo haamishkiisa bacnaa uu ku dabdiyo weeye lakaana xasanan taasna waabay sii fiicnaanaysaayo wax fiican buu noqon sheekhu inooma dheerayn doono haddii aa la yidhaha waxyaalihii badnaaye halkan culimadu ama qeybaha dambe su isaguba sheegi doono maxay tahay imika halkan dee dabdigu waxa kaleeta wax iska macruufa naqdigiiyo shakligiina waa ta aan kala sheegniyo ciraab waxa looga jeedo laakiin meesha maxaa taalla oo uu leeyahay halka lagu dabdinayaa kelimadii mushkilka ahayd waa halkan ay kitaabka kaga jirto oo iminka kelimada sadarka oo dee inay kol haddii khaasatan meeshuna aanay cidhiidhi ahayn oo aanay xuruuftu iska lahayn ama xarakaadkeedu iska lahayn kelimada ishkaalku ka imanayo kitaabka dhexdiisa halkaa ha ku xarakeeyo dabdigeedii ha ku muujiyo taas weeye intaas waa intaas cibaaradiisana ugu dambaysay xaashiyadna xaashiyada horta waa haamishka ama xaashiyada kitaabkaba oo dee kolley hawaamishtu dhinacyadaba ta hoose ha labada hareerood intuba waa iska dee xaashiyadii kitaabka haamishkiisii weeye hadduu halkaa ku qaydu ku dabdiyana way fiican tahay ujeedo raggii hore aadna itqaankoodu badnaa kutubtoodana si fiican uga dabdin jiray ayaa waxay samayn jireen kelimada intay gudaha kitaabka ku xarakaystaan ay ku dabdiyaan ayay kelimadii ishkaalka lahayd haddana halkaa ku toosan kelimadii ee xaashiyada ama haamishka ay dib u soo qorayeen kelimadii oo weliba iyagoo xuruufteedii googooyey oon isku darin markaasay xaraf kastaba intay muujiyaan ayay dabdigiisiina muujinayeen googooyntaasna waxaa keenayay xurufta qaar baa marka ay isku jirto ama dee kelima xaraf kala raacayso si u wada qorma sida nuunta iyo ya-da iyo imika kuwaasi ta-da iyo dee marka ay ku wada jiraan xaraf kale ee aimo laba hareeraa lagaga jiro si sibay u wada qormayaane dhibcahamunbaa kala sooca hadhow marka la gooye xarafkii gooni loo qorana dee nuuntua sibay u qorantaa ya-du sibay u qorantaa badiyo tadiyo tadi sibay u qormaan oo bal markaas si uma wada qormaan markay keligood yihiin haddaba si aan ishkaal ugaba iman ayay kelimadii intay xuruuftii la googooyaan ayay dabdin jireen halkaa iyada ku toosan iyagoo asal kitaabna kuba dabdiyey waana arrin khaasatan raggoodii kutubtooda aada u dabdinayay laba imanayanoo kutubtii hore ee qadiimka ahayd ee makhduudaadka ahaydna imaka lagu arkayo kuba sugan taas buu leeyo hadduu taa yeelana macnaha hadduu ku kaaftoomo kitaabka dhexdiisa waa ku kaaftoomi karaa hadduu isagoo kitaabka dhexdiisii ku dabdiyey dabaddana ama haamishkiina dib ugu dabdiyo kelimadiina ah say u caddaato ina aan ishkaal uga imaan waayo halkan kolkolba waxa dhici karta suduurtu khaasatan hadday isku dhowdahay xarakadii uu xarakeeyeyba sadarkii ka hooseeyey ama kii ka sarreeyey intay isku dhowaadaan la kala garan waayo ma kelimada saraa leh mise kelimadan hoosaa leh xarafkan xara la ogaayo marka suduurtu isku dhowdahay halkanse de waa meel gaaraho iyadiiba gooni ahaan loo soo sooco u cad haddaba hadduu taa yeelana way fiicnaanaysaa intaa weeye kollayna isaga wax yar shaarixa ayay idin yar eegan doontaan waayo umuura ibnu salaax iyo keyrkiiba uu kaba soo naqlinayo weeye oo khaasatan ama xuruuftii muhmalkahayd say u dabdin jireen qolooyinkaas iyo saa-i-aad waxyaalahan imaka intaan sheegnayo ina kaleba waa dhiganaya hadalkaa hore ibnu salaaxna kolley fiqra ama hadalka bilowgiisaba ibnu salaax buu kaba soo naqliyo meelahan aada buu u dheeryahay dabal idinka hadalka ibnu salaax iyo wixii kalu raaciyeyba eegan doona walow hadallada ibnu salaax malaa haydee u yar baahantahay tafsiire laakiin taa idinkan idiku yariya oo hubsada marka hadhow haddii wax ishkaal insha allah berito ayaan haddii dee waxyaalo qarsoomi ay jiraan ama aanaydan fahmin beritaan markaa yar eegi doona insha allahu tacaala waa khaasatan fiqrada inta kale iyo dee bal hadal kale iyadna shaakir hadday wax idinkaba qarsoomeen khaasatan bilxuruufta muhmalkaa si ay kaba yeeli jireen oo dee ujeeda waxyaalaha la dhigay waayo waxa waa istilaaxaad iyo rumuus istilaaxaadkaasna kutubtii hore makhduudkahayd mooye waxaan inoogumaba sugnaa inta badanna baahida loo baahdaa waaba marka kutubta hore makhduudka la daalacanayo iyo dee taariikhaan bal culimmadu siay waxoodii kuba dabdin jireen wayanbaqii waxaana habboon tawdiixuhu macnaa dabdintaas in aada loo caddeeyo sida tafriiqa kelimaduba tawdiix bay ahayd wayukrahu waxaa karaaha la nacay oon habbooneyn weeye atadqiiqu yarayn khadkii la yareeyo ruuxu kitaabo khad daqiiqa oo aada u yar uu wax ku qoro taasi karaaha weeye oo dee bal markaa haddii aanay meeshaas wax cudurdaara oo u leeyay iyo tacliiqu tacliiqo tacliiquna waa kelimaadkii ay ahayd ama xuruftii ahayd in la yar kala saaro la kala gooyo oo ama surco iyo saatanay mashqiga yidhaahaan iyo waxaa hogaba timaadee uu israaciyo iskuba daro xuruuftii aanu hagaag u muujin markaa xuruuftii qaar ay ahayd in la kala gooye ay isku darsamaan ama iyaga xataa dee asnaantan yaray leedahay xarafka uu leeyahay iyo dee ma xuruuftan kala duwan aanu hagaagu muujin degdega iyo taas oo kale oo xuruuftii saa isu raaciyo taasi wax karaha weeye ligayri cudrin cudurdaar la-aan oo haddaan cudurdaar jirin khadka in kitaabo aada u daqiiqa oo ina kitaabo waadexoo la aqri karaya ay tahay de maha maanta hadduu aqriyi karayo berri waa dambeeyaa kitaabkani waa kitaabkuuma guurayo sidiisuu ahaan isagiina waa weynaan doonaa indhihiisaa daciifi doona waxyaalo khadbalu hagaag u wada aqriyaya waa inay tahay cudurdaarlaanna waxay leeyihiin kolkolbaa dadka ay ku kalifi jirtay kutubta qoranayay inay khadka yareeyaan dee cudurdaar ninkii waraaq badanba ma haysto axaadiis badan ama cilmi badanna waa qorayaa tiibaa waxay ku kalifaysay inay khadkoodii yareeyaan say dee bal qadarka ugu badan ay waraaqaha yar ay haystaan ugu qori karaan awqaada qaarkeedna dee iyagoo rixladoodu badnayd raggii raxaaliintaha ee socodka badnaa ama rixlada badnaa ayaa waxay qorayeen marka ay culimmadii u yimaadaan ee kolba beled bay gelayaan hadday kitaabadii weyneeyaan kitaabkiibaa ku weynaanayo waxay wateen oo ma qaadi karaan inta badanna gaadiidba raggaasi may wadeen dhabarkooda iyo tunkooda ayay iyagoo boqolaal kilomitr soconaya ku siteen kutubtoodii kuwaasna waxay deeta noqonaysay inay khadkooda yareeyaan si bal ugu fududaado qaaditaankii ugu fududaado dee wixii ay doonayeenna ay u qoran karaan oonay ugaba tegin ama intiqaab ha noqoto ama wax dhanba ha noqoto waxay qoranayaani bal markaa taasi cudurdaar bayde markaanu cudurdaar ruuxu lahayn iyada bal markaa khadku waa inuu khad waadixa noqdo dee ragga qaarkoodna kolley kitaabo iska daqiiqoo la aqrii karaya ilaa maantay makaatibta qaarkood ku xifdisan yihiin fatxulbaari oo aynu arkayno inta uu yahay oo weliba kutub kale la socoto si alfiyadan ciraaqiya sharxi nuqbayo mujalad keliya rag ay ku qoreen oo ama kuwa qora waa mujalad keliya fatxulbaari oo weliba far ah wax saasi waa jiraan bal muhimku waxa weeye haddaan cudurdaar jirin waa inuu khadku waadix noqdo qaala alimaam axmed ba wuxuu yihi libni camihi xambali nin ilmadeer ahaanoo xambal ibnu isxaaq la odhanayay baa wuxuu ku yidhi walxaal qad ra-aahu arkay yaktubu isagoo qoraya daqiiqan khadan daqiiqan khad aada u yaryar uu qorayo wax ku qorayo laa tafcal san ha samaynin ha samayn fa inahu khadkan yakuunuka wuxuu ku khiyaansanayaa oo dee aada waayi doontaa hadhow aanad kama faa'iidaysan doonin weeye axwaja maa takuunu ileyhi waqtiga isaga aad tahay markaa ama aada ahaanaysi awqaadahaaga markaad ugu baahi badan tahay ayuu ku khiyaansan khiyaasigu wuxuu wadaa marka aada weynaato araggaagii daciifo khadkaagan hadhow ma arki doontid aada maanta arkayso de waana waqtigaad ugu baahnaydba inaad waxaagii ku noqoto ood aqrisato waa kitaabkaagiina kitaab kale amahayse waa kitaabkiisii uu qortay markaa waqtigaad ugu baahi badnayd oon mar dambe kitaabo kalena ka rahayn waa riwaayaadkaagii hore yaridii baaba kugu qoran ayuu waxaana ku khiyaansan ood arki waayi doontaa ee kitaabo waadixa qor qaala ibnu salax ibnu salax baa wuxuu yihi wayanbaqii waxaa habboon an yajcala inuu yeelo bayna kulli xadiidayni laba xadiid oo kastaba dhexdooda daa'iratan goobaab uu yeelo iyo daa'iro oo daa'iradaas inuu yeelo ayaa roon dee waa tan uun daa'iradan goobaabtan yare aayaadka qur-aankaba aan ku aragna inay ku sameeyeen ee raggaa hore ama kutubta horena waxaan kuba arkaynaaye qarnigii sideedaad iyo wax ka horeeya xataa la qoray daa'iradan ama qarnigii sagaalaadba iyagoo kaba cabirayay daa'iradaasi inay tahay uun dee waa waxyaalaha ahl alxisaab ay sifirka ku magacaabaan sifir dee imikana waxaan filayaa sifirkan dee tan aynu isticmaalno waaba dhibic keliya sifirkan goobaabta ama daa'iradii waa tan fartan kale ama xisaabtan kale ee imika dadkan kale ay isticmaalaan laatiniga ayaabay daa'iradeedu tahay he taas waqtigaas baa san baa ku sugan tadribu raawi iyo wixii ka horreeyayba way kuga sugantahay inay leeyihiin ahlul xisaabtaa ay sifirka yidhaahaan taas ha sameeyo oo goobaab ujeeddadu markuu xadiidkii dhammeeyo si aanay axaadiisu isu raacin oonay isaga gelin atraafteedu xadiidkii san labada aayadoodba daa'iradaas iyo goobaabtaa raqamkii aayaddu ay kuba qoran tahay loogu dhexaysiya bakan yaa raqamba laguba qorinbe wax faasila ha jiro sida daa'irada iyo goobaabtaasa xagga sifirkan ay kuba magacaabeena dee imanka tan imanka aan u xisaabsano dee carabi dee waaxid itiniin tan oo kale kolley waa hindadka dee ikhtiraacday amba lahaayee laga soo qaatay waa hindido waxaabay yidhahdeen alarqaam alhindiya ayay yidhahdeen bal raggii hore habay dhacdaa taas oo kale cibaarada ayagoo kaba cabiro xataa xufaadii xadiidka iyo arqaam alhindiya waa tan imanka inagu aan gaar ahaan carabi ahaan loo qoro ama tan kale imika dee dadkan adigu aan imika loo qoro afkan aan carabiga ahayn oo dhan laguba qoro taas iyada nafteedu taasi carabi asal ay ahayd carabtana laga qaatay iyagaana ikhtiraacin maca sifirka san ah ee mar dambe andalusya kaba gashay ee waxa weeyaan carabida asalka ahayd batana waa hindi tiyana asal bay ahayd oo tan imika taga laatinigan iyada nafteeda carabi ahayd oo saa daraaddeed baa cibaaradan ay kaba cabirayaan waatay ahlulxisaab sifir ku magacaabaan dee shay mustaqraba maaha waayo waa tii ay isticmaalayeene markaa hore jirtayba markii dambena lagaba qaatay markii dambe tan kale ay dee shaa'ica noqotay khaasatan horta mashriq alcarabi oo dhan waata nimanka maqaaribada wax kaleba kuma qoraan oo tan kale ayunbay macaha qur-aanka ay madbuceeyaan dee tan kaleunbay kuba qoraan wa miman balaqnaa canhu ciddii uu naga soo gaadhay waxaa kaba mid ahaa daalika kaas ujeeddadu inuu labada xadiidba uu u dhexaysin jiray daa'iradaas abuzinaadi ninka dee taabiciga ahaa ee shahiirka cabdullaahi bnu dakwaan wa axmed ibnu xambal wa ibraahimu alxarbiyu wabnu jariirin itabariyu qolooyinkaasba way qori jireen labada xadiidba wixii iyagu ay qoranayaan qultu waxaan yidhi ibnu kasiir baa yidhi waayo wuxuu ka cabiray ibnu salaax wayna soo gaadho saasaana soo gaadhay oo waa siiqadii tamriidka oo kale qad ra-aytuhu waan arkay anigu ibnu kaiir baa leh fii waa waxaa daa'irada fii khadi limaam axmed ibni xambal raximah llahu tacaala anaaba ku arkay buu leeyahy imaam axmed khadkiisii oo ilaa waqtigaa dee maxfuud ahaa isagoo ay daa'iradaasi ku taalo qaala alkhadiib albaqdaadiyi wuxuu ihi khadiibkii ireer baqdaad wayanbaqii waxaa habboon an yatruka inuu ka tago addaa'irata daa'iradaas iyo gobaabta uu qoray ee labada xadiisii u dhexaysiiyey uqufilan xaalay tahay iyadoo madhan oon waxba lahayn ujeeddadu daa'iradii ha sameeyo dhexdeedu ha banaanaato taas iyadoo aanay waxba ku qornayn fa idaa qaabalaha kitaabka marka uu dib idnay muqaabala looga baahan yahay horena waataynu muqaabaladaas kolley wax ka mida u soo marnay dikrigeedna waa inoo dandambeeyaa haddii marka uu kitaabkii intuu dhammeeyo dib uu saxayo ee u hubsanayo inay nuskadii uu ka qoranayo ama asalkii sheekhiisa ay waafaqsanyo wax alla wax ziyaadaha iyo wax nuqsaana iyo wax isbedeli aanu jirin markaa dib uu xadiis xadiis ugu eegayo muqaabaladaa la yimaado ayuu naqada dhibcaynoo fiiha nuqdatan dhibic oo ujeedadu ama dhibic ha noqota ama xariijine wuxuu leeyahy marka hore iyadoo bannaan dhexdeedu ha qoro marka dambe uu kitaabkii dib u saxaye muqaabaladii uu la imanayo kolba xadiidkii muqaabaladu ay u dhammaato dhibic ha ku qoro xadiidkii ay kolba muqaabaladiisii hubsado inuu dulqal asli yahay dhibic ha ku qoro ilaa uu sidaa ku dhameeyo hadhow xataa haddii dee maalin keliya iyo ayaamo ay ugu dhammaan weydo muqaabaladii uu kitaab weyn yahay uu garanaya halkii uu soo gaadhay ilaa intii muqaabaladiisu ay u taam noqotay intaa dhibicda dhiba ama sadar kali xariijinta dhiba wixii muqaabaladeedii uu dhameeyey bay noqon ee balse ha sameeyo dee waa say bacd alculamaana samayn jireen qaala ibnu salax ibnu salax wuxuu yihi wayukrahu waxaa la karhay oon habboonayn an yaktuba inuu qoro shaksigu imika tani xataa inagu markaan waxyaala qoranaynaba waa tan waa waxaan dee ay tahay inaan dhowrno cabdullaahi bnu fulaan inuu taa qoro oo an yaktuba cabdullaahi bna fulaanin oo fa yajcala uu yeelo cabda fii aakhiri sadrin sadr dhammaantii waaljalaalata jalaaladiina fii awali sadrin sadr bilowgii bal yaktubuhumaa ismigan iyo ama lafdigan cabdi iyo ismigu jalaalahan uu idaafaysanya waa wada qoraya fii sadrin waaxidin sadri keliya oo maxay tahay waa waxyaalaha labsi kaba imanaya inuu iskaba dhowro kitaabadiisa waxaa kaba soo qaado oo cabdullaahi ibnu fulaan ayaaba meeshii ku taala wuxuu leeyahay cabdiga iyo allahda israaciyo ama awal sadar ha noqdeen ama aakhir sadar ama sadar dhexdiiya waa inay meel ku wada qormaan ee haddii intaad cabdi aakhir sadar qorto allah ibnu fulaan baa markaa kuu soo baxaya dayne waa kan allahdii ibnu fulaanna ay raacayso aada sadar bilowgii qabtooda bar sadarkii hore haddaan la eegin cibaaradeeda waa cibaaro iihaam leh ama labsi leh haddaba ha israaciyo un cabda iyo allah oo yaanay intuu ismuljalaalaa iyo ibnidii aanay sadar isu raacin iyadoo cabdidii sadar hore ay gashay taasi waa adab iyadna waxay habboontahy barhkoodna ay waajibba kaba dhigan laga maarmaana qaala wuxuu yidhi oo dee waxaaba lamid a imaka eeg qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam hadduu dee qaala rasuulu uu ku qoro sadarka aakhirkii allah sala allahu calayhi wasalamna sadarka awalkiisii iyada tanna weeya culimmadu taasna ay ku baraarujiyaan oo dee markaa ay salligii rasuulka lagu salleeyay lafduljalaaliyuna ay israacsan yihiin kelimadii rasuulna ay horeyso ay sadarkii kala tahay iyaduna wax habboon ma aha waa inay israacaan oo rasuulullahidu ay gees isu raacdo sidee sala allahu calayhi wasalam tahay maxalkeed u yeelato qaala wuxuu ihi walyuxaafid ibnu salaax baa yihi ha ilaaliyo oo ha xafido cala ahanaa'i ammaanta cala allahi ilaahay la ammaaniyo markuu ismiga ilaahay yimaadaba dee caza wajalla iyo alfaadihii kale la midkayd ee ammaanta ay kuba sugnayd ha yidhaaho oo ha raaciyo kitaabadii ha ku qoro wasalaata wasalaamu calaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam iyo salliga iyo salaamta rasuulka ilaahay la salaamaya markastoo xadiidkii soo maro oo magaciisii yimaado iyadana markaa taa ha ilaaliyo yaanu kaba tegin wain takarara haba soo noqnoqdo kaasi oo dee kolley xadiid hadduu qorayana uu soo noqnoqon meelaha kale aanu banaanaynin falaa yas'am yaanu ka caajisin taas oo dee takraarkan badan aanu ka caajisin salligii rasuulka inuu kaba tago fa ina fiihi khayran kathiiran waayo dee bal cilmigan uu baranayo iska daa ajriga uu leeyahay iyo waxa ugu dambeeya iskaba daaye arrintani maaha riwaayo uun waa duco imika uu la imanayo weeye rasuulka ilaahu kuba salliyo xaggiisii kala imanayo weeye taasna ajrigii salaadiiyo salaamta laga helayay ayuu ruuxu markaa mudanayaa haddaanu uga jeedinun xikaayo ee uu isagu ku tala galo inuu markaa rasuulka ilaahay kuba salliyayo dee kol hadduu arkay markaa taasi maxay noqonaysaa ajri weyn ayaa ugu jira hadduu ka tagana ajrigaa weyn baa dhaafaya bal markaa waa ajri weyn oo uu soo dhadejisanayo oo ugaba soo horreeyo wixii kale cilmiga barashadiis iyo camalkiisiiyo kaba imanayo uga soo horreeye yaanu ka caajisina markastoo magaca rasuulku soo qoraba sala allahu calayhi wasalam tii haba qoro qaala wuxuu yihi markaas ibnu salaax baa yidhi wamaa wujida wixii la helay ee min khadilimaami axmed imaam axmed khadkiisii ah oo ah min gayri salaatin salaad la-aan ama salaadii rasuulka la-aanteed fa maxmuulun wuxuu ku xambaaran yahy calaa annahu araada riwaayata riwaaye inuu u jeeday ayuu kuga xambaaran yahy kollay aada buu usoo yar ikhtisaarsaday cibaaradiisii walow dee cibaaradan qaalada uu kaba cabiray ee waxa weeyaanuun oo ujeeddadu ay tahay imaam axmed baa la arkay dee kitaabaadkiisii iyadoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee magaciisii waaba xadiis buu qoraye uu qoran yahay oonay sala allahu calayhi wasalam la socon salligii rasuulku laba socon waa imaam axmed halkana culimmadu waa kuwan leh yaanu ku taqayudin xataa kitaabkaad qoraysay ama asalkaagii aad ka naqlinaysay haddii aanay salaadan iyo salaamtan rasuulku la socon adigoo asalkii waxba ha ilaaline maaha riwaayadee aada leedahay hebel baa saa yidhi maaha oo taasi hadday riwaayo tahay dee waa inad wixii kitaa aad aada warisay un aad ku kaaftoontay ahaan layday arrintu waa duco iyo insho weeyaane hala yimaada bay yidhahdeen marka haddana dee hadal baa iman iyo ictiraab imaam axmed baa taa lagu arkay kitaabaadkiisi iyadoo inay laba socon marka wuxuu leeyahay taasi waxay ku xambaaran tahay imaam axmed arrintiisu inay ahayd inuu ku qeydmayo ama uu dhowrayo si riwaayadu ahaydoo dee macnaha sheekhadiisii sidii uu kaba maqlay ama usuushii uu kaba naqlinaya axaadiida hadday ku qoran tahayna uu qorayay haddaanay ku qornayna uu ka tegayo arrintu ay ahayd isagoo xaggii riwaaye ictibaarinaya iyo wixii dee uu soo naqlinayay cid kale uu kaba soo naqlinayay qalaa dee bal taasay ku xambaartay markaa ujeeddadu dee taasna dee ayimadii kale ba iyagu qowlkoodu taamay ahayn haddii imaam axmed saa yidhi oo iyagu waxay leeyihin meeshu waa inshaau ducaain alaan ama inshaau salaatin wasalaamin cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam alaana weeye taasi markaa riwaayadiiba maaha adigaa la imanaya markaa waxaad xaggaa kala timi weeye qor oo waxba ha ku taqayudin riwaayada imaam axmed taas haba ahaatee qaalaalkhadiibu khadiib baa wuxuu ihi wabalaqani waxay soo gaadhay annahu axmed kaana inuu ahaa yusalii cala nabiyi sala allahu calayh wasalama nudqan dhawaaq ahaan inuu ugu salleeyey laa khadan oo imaam axmed isagoo mala ictibaarinaya xaggii riwaayada haddii aanay riwaayadiisii hore ama asalkiisii ku qornayn salligan rasuulka iyo salaamtiisu afka uu kaga salihi jiray marka uu soo gaadho afka uu kaga salihi jiray laakiin qoraalkii uu yar eegi jiray sidii dee asalku ahaayo markaasaan udan jirin oo kolley kama tegi jirin ee laakiin qoraalkii unbuu kaba tegay taasna way soo naqliyeen oo culimada axmed bay kaba soo naqliyeen calaa kulli xaalin salliga magaca rasuulku markuu soo noqdaba salligii ka dhig horta mid aad adigu la imanayso arrinta hadday xikaayo noqoto dee ajriba ma yeelanayso oo sidaasaa hebel yidhi uu noqdo oo ay noqoto dee fulan baa yidhi qaala rasuulullahi sala allahu calay wasalam wada xikaayoonaysa laakiin arrinta ha noqoto ducaad imaka ama sana ima adigu ducaad ama aad la imanayso ama salaad iyo salaam aad imaka la imanayso haba noqoto adigu aad u qastayso rasuulka ilahi inaad kuba salido kole dii dikrigiisi yimid taasi ajrigeedii oo khayr weyna ayay yeelanaysaayoo dee waatan ognahay fadliga salaada iyo salaamta rasuulku heerku gaadhsayo ninka rasuulka ilaahay markuu saliya rabbigii inuu toban kuba salliyayo waa waxaan la qiimayn karahayn markaasaan cidi sheegi karayn salliga ilaahay subxaanahu watacaala bal markaa ama salaada ilaahay ruuxii uu kuba salliyayo musalliga ahaa haddaba markaa wuxuu leeyahay iska wado ha salligo dee waxaa la mida dersigii oo kale dersigii yaanay xikaayo kaa noqonin markaan xataa dersigii wado cibaaradan sala allahu calayhi wasalam taasi ha noqoto mid aada uga jeedo inaad rasuulka ilaahay markaa ku salliyaysa salawaatullaahi wasalaamu caleyh ani kaa noqon cid aad dee ama dee cibaarad aada aqriyaysawn hadal saasood aqriyaysawne ay dee qasadkaas iyo qaradkaasi ha soo galo dee inagu kolley qowmiyadaha qaarkood dee dhammaan masjiskooda markasta way kuwa sunorabadoo kale markaa kelimada ay soo baxdo majliskay ku wada salliyaan dee muhimku lajaarkan ay la wada jaaraan oo majliskii oo dhami uu la jaarayo hadiyo goor waa sidan dee duruustooda oo kale imika dee aan aragna taasi yaanay walow lajaarkaasi kole se dee ruuxi hadduu gaar ahaantiisii iyo sir ahaan haugu salliya ruux kastaaba isagoo dee inay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh albakiru man dukirtu cindahu falam yusalli caleyh waa kii xadiidka ahay qaala ibnu salaax ibnu salaax baa wuxuu yihi walyagtub ha qoro asalaata salliga iyo wasalaam tasliima tasliimta mujallasatan xaalay tay iyadoo dhan oo taama saasoo xagga hoose inooguma fasira taamatan min hayri naqsin laa ramsan ishaare ahaan yaanu qorin qaala wuxu uhi walaa yaktasir yaanu gaabsanina calaa qowlihi calayhi asalaamu yacni walyaktub ha qoro sala allahu calayhi wasalam waadixatan xaalatay iyadoo cad oo kaamilatan oo macnaa ujeedadu salligiiyo rasuulka iyo salaamtiisu iyadoo nuqsaan le yaanu qorin naqsiguna laba nooc bay ku fasireen culimadu mid waxa weeye waa ramsiga oo isagoo ama saad keliya dhigtay san dee meela ku aragna kitaabaadka qaarkood ama kuwa ku aragna salcan oo kale taas inay maaha salli eh taasi waa naqsi xaraf ama laba xarafu iyadii ku ishaaraa waa nuqsaan salligii la nuqsaamiyo waa mid naqsigeeda labaadna waxa weeye waa isagoo ilaahay wuxuu ihi salluu calayhi wasallimuu tasliima oo u israaciyeeye mid lagu kaaftoomo ama calayhi salaam uun la yidhaaho ama sala allahu calayhi oo wasalamtii aan la raacin iyadna waa nuqsaan salligii la nuqsaaminayo labadaba naqsigaasaa yimaada haddaba labadaa midna yaanu yeelin ho walow dee taasi ay toora sii daran tahay oo ama xaraf ama laba xaraf yaanu ramsi uga yeelin yaanu kala reebinna salaada iyo salaamtee hays raaciyo taas waa sidii ay kuba timeen qaala wuxuu ihi ibnu salaax walyuqaabil ha qaabiliyo oo ha ku saxo aslahu asalkiisa biaslin asal muctamadin la ictimaadsanayo wa maca nafsihi naftiisa maciina muqaabaladaasi ha noqoto aw gayriha amase kayrkii maci maca gayri oo min mawsuuqin ku lagu kalsoon yahay bihi isagoo daabidan daabid ah oo muxuu leeyahay halkana sheekhu waana wax umuurihii dee kutubtii hore innaga maanta bal aanan ogaano juhdigii weynaa ay culimmadu usoo galeen iyo manhajyadoodu tay ahayd mooye qeybo badan waxa weeyaan intii ugu badnaydna sheekhu waabu kaba tegay ibnu kathiir waa ka tegay ibnu salaax sheegay oo dee bal markaa waa waxyaalo dee qeybahan uu inoo sheegayna kolley qeybo waxa weeyaan waa waxaan camali ahaan u fulin karnoyno inaguna dee maanta laynagaba rabo qaybna waa waxaan dee manhajiyadii a'imadeenni waaweyneydin iyo siay u isticmaali jireen ay wax u soo dabdin jireen aan kuwa ogaanayno marka waxa ay tahay kitaabkii sheekhii waa lagu dul aqriyayaa ama waa laga dhegaysanayaa kasoo qaad bukhaari oo kale dee ma ahayn nusqooyn diyaari dadkinimo wada haystaan kolkol baa warraaqiintu intay diyaariyaanba la iibsan jireen laakiin taasna ma dabdisna markaa ninku nuskhadiisana raggaa raxaaliinta ah ee boqolaalka kune bal dee maca mukararaadkii marka la tiriyo xadiid warinayay haddana waxaa inta badan usuushoodii way qoranayeen oo bal markaa taas bal kitaabkii dhammaan marka la dhammeeye uu ruuxu qorto qorashada aad qoratay ama yeedhin uu sheekhu yeedhinaya aad ka qoratid ama nuskhadiisii iyo dee aad kaba qoratidbe taas laguma kaaftoomahayn oo laguma kaaftoomi karahayn bal taasna wax laguma warin karahayn waayo markan hore kitaabada hore waxyaalo badan baa ruuxu ka boodi karaa umuuraha ka dhici kara kelimaad buu adiga naftaadu wixii aad imaka qortay ina dib ugu noqon markaad kuba noqoto kelimaad kaa maqan baad arki kelima aad ka kala tagtaad arkaysa waxyaalo badan baad aragtaa qalada ayaa dhaca haddaba markaa maxaa la doonayaa dib baa kitaabkii loogu saxayaa sixitaankuna maaha ilmarinun isha la mariyo ee waa kelimo kelimo iyo xadiid xadiid baa kii kale loo eegayaa ee asalkii sheekha ahaa dee asalkaasna waa asal dabdisanuun ama nusqooyinkii laga qoray waa kuwa la saxay oo la dabdiyun haddaanu isaguba muqaabalo lahayn ictibaar ma yeelanayo qiimo ma laha wax la ictimaadsada maaha haddaba sidee loo muqaabalaynaya muqaabaladna hore kolley waxaan kasoo yar aragnay muxuu yahay adigu nuskhadaadii baad qaadaysaa sheekhii haddaba markaa uu aqriyayo ayaaba dee nuskhadaadii kolkol bay dhaga dhacaysay inay axaadiida sheekhan ama kitaabkan siiba qorin jireenoo way haystaan nuskhadii darsigii baa bilaabmayo intaa sheekhu aqriyayo ama lagu dul aqriyayo ayuu la soconayaao uu markaas xadiid xadiid ula soconaya uu saxanaya taasi iyada waa midoo waa sheekha mici kolkolna maxaa dhacaysay ruux kaloon sheekhii ahayn baa nuskhadii qabanayay isaguna nuskhadiisiibuu haystay waa la eegayo mid mid baa la isugu eegayo markaan saasuu kuba saxanaya laakiin ruuxa kale ruux lagu kalsoon yahayo dee aan wax u qarinahayn oon wax ka boodayn waa inuu yahay awqaadda qaarkeedna maca nafsiidu waa maxay labadii nusqaba isagaa qaadaya tiisii buu eegay sheekhuu eegaya haddana ama dee tii lagu saxay tiisiina wuxuu qori u eegayaayo isagaa labadoodiiba dee intuu wakti helo u dee gooni u fadhiistu labadoodii isu eegayaa maca nafsihi waa taas isagaa muqaabaladii isagoon cid kale aanay dee waxa weeyaan soo gelin ayuu labadoodiiba si isugu saxaya bal haddaba ama maca nafsi ha noqoto ama maca kayri ha noqoto intaa sheekhu aqri iyadooy nuskhadu usii diyaarsanayd ha lababa socdee waa in bal asalkan uu watee maanta nuskhadiisiiya asal la ictimaadsanayo oo kii uu riwaayada u lahaaye uu warinayaya uu dib ugu saxo si loo ogaado maxay tahay faa'iidadu nuskhadani ti inay la mid tahay oo wax ziyaado ah inaanay jirin wax taxriifina aanay dhicin hadhow waa la warinaya iyadii baaba wax la ictimaadsano noqonayse qaale wuxuu uhi wamin annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man shadada ku adkeeya waqtiyadaas oo waqaala yidhi laa yuqaabilu ilaa maca nafsi ruux kale laguma kalsoonaan kare waa inay muqaabaladu isagu wuxuu labadoodaba isku saxayn ay noqotaa qaala wuxu uhi ibnu salaax wa hada marfuudun marduud taasi waa qowl marfuud oo marduud ee kol haddii ruux kaloo hiqaa uu isaguba asalkii kala hayo si aad u muqaabalayso ama ruux kaleba kuu muqaabalayo lagu kalsoon yahay waa lagu kaaftoomaya waqad takalama waa hadlayo asheekhu sheekhi abuu camrin waa ibnu salaaxe calaa maa yatacallaqu halkan buu leeyahy markuu halkan soo gaadhay wixii ku tacalluqayay bitakriiji saarid iyo watadbiibi tadbiib oo ah tadbiib oo ama tamriidkii iyo watasxiixi tasxiix buu kala hadlay iyo wagayri dalika umuuraha kale oo kuwan imika aan sheegnay keyrkood oo min alistilaaxaati istilaaxaadkiia almudaridati caamka ahaayee dee iska dadku ay ku wada dhaqmayeen ee dadka dhexdooda mubdaridka ku ahaa ee la ysla yaqaanay walkhaasati kuwii dadka qaarkood u gaarkaaba ayaa wuxuu kaga hadlay ma adaala wuxuu dheereeyeyoo alkalaama fiihi jiddan hadalkii uu aada iyo aada ugu dheereeyey sheekhu waa umuuro inta badan taariikh ahaan iyo manhajiyada culimmadan ogaano mooyaane iyo dadka iyaguna ama kitaab taxqiijinaya ama kutub makhduudaada intay haystaan kutubtaa la tacaamulaya ee dee kutubta ama daalacan ama wax ka naqlinaya ama doonaya inay nashriyaan oo kale umuuro ay aada ugu baahnaayeen weeye dadka kale laakiin aan baahidoodu saasi aanay u badnayn tii buu sheekhu iska soo wada gooyey u wada gooyey ibnu salaxna aada buu dheereeyey oo dee intan imika inoo tilmaamaya ilaa halku ka bilaabi doono ilaa koob iyo toban safxo safxaadka weliba kitaabkeenan ka waaweyn oo dee safxaadkii markaa muqadimada ibnu salaaxoo xuruufteeda iskuba dhowdhowyiin oo safxo dhanon ina waxba la socon baa kale ayuu bal markaa kaga hadlayo waa safxaad dheer ayuu sheekhu kaba saaray marka taas laakiin cibaaraadkan takhriijka iyo tadbiibka iyo tasxiixa intadan baan waxay uga jeedaan amaaha camalkiiyo say samayn jireene macnahoodan baan sheegaynaye takhriijkuna waxa weeye waa haddii dee kitaabkii waad qoratay had iyo goorna way imanaysaa gacantaad ku qoranaysay kitaabkii baad wax ka booday waxbaa ka dhacay kol kelimay noqon kol kelimaad bay noqon kol sadar bay noqon kol suduur dhan baabay noqonaysaa bal taas oo kale ayaa ah dee kitaabkiina markii dambe la saxayay kusoo baxayaane waa lala xidhiidhinayaa oo waa dib baa loogu qoriyaa kitaabkii haddaba waa sidii loo qorayiyo umuuro kuba tacalluqsan marka takhriijkuna wuxuu noqonayaa bal mithaal ahaanba hadday kerima dhacdo oy kerima ka dhacdo halkii kitaabkii bal sadarkii meel ka mida labadii kelime ay kelimadani udhaxaysay labadii kelime ay kelimadani udhaxaysay khad yar iminka waqtigeenan taa waa laga maarmo waa tan raqam baa la qoraa waaxid iyo tiniin baa la qoraya si arqaamta kitaabkeena inoogu qoran laakiin waa istilaaxoodii hore iyagu arqaamta may qori jireen khad yar ayay labadii kelimo dhexdooda saarayaan ma saareen sadarkii kale ma gaadhsiinayaan markay sare u saaraan ayay kolba halkay dee haamishka kaga qorayaan kelimadii ayay u laabayaan hadday bidixda tahay iyo hadday midigta tahay laakiin ma jiidayaane waa in yarubay saa u yar qalloocinayaan iyaday ishaare u tahay kelimadaasi halkay ku qormayso markaas baa la qorayaa taas baa takhriij lagu magacaabaa oo takhriij lagu magacaabayay oo takhriijka horta waa taas amaa tadbiibka iyo tasxiixani way isqaabilaanoo tadbiibka kolkol tamriidna way yidhaahaan oo mathalan maxaa dhacaysay kutubtoodii goor riwaayaadka kuba imanaysay kelimo ama wax ka badan oo markaad eegto macnaheedu saxiix yahay riwaayadeedina ay saxiix tahay laakiin kolkol dadku ay ishkaalsan karaan oo ishkaal ka iman kara ama labsi kaba iman karo haddaba kelimada caynkaasa ee macnihii waxa weeyaan saxiixa yahay riwaayadna ay saxiix tahay ishkaalna uu iman karo ayay calaamad tasxiix la yidhaha bay ku dul qori jireen ama hareerteeda oo iyadii ayay bal markaa kelimadii saas ahayd ba intay khad korkeeda kaba saaraan oo sidaa u laabaan ayay horteeda muqaabilkeeda saxa oo saad iyo xa ay qorayeen macnaa macnuhu waa saxiix waayo kolbaa ruuxuu ishkaalsan karaa umuura iman kara kolkol balag maalan haddaan mithaal yaroo kooban soo qaadno xaafidna xajara nushadan dee fartiisae wali lahaa iyo in markaa kitaabkiisa taqriibu tahdiib oo kale nin baa jira xasan ibnu xasan ibn alxasan ibnu cali bn abi aalib la yidhaah waa saddex xasanoo isu soo galay de waxaaba dhici karta hadalkii riwaayo waa caadi waa magac caadiya arrintani waxa weeyaana waxaa dhici karta dadka qaar inay silahaan wal mala waa mukarar xasankan iyo xasankani waa mukarar marka labada xasan ee dambe ayaa waxa gacantiisii ku qornayd saxa saxa oo ujeedadu arrintu maaha macnihii waa saxiix riwaayada waa saxiix laakiin ishkaal baa iman karo dadka qaar baa odhan kara mala arrintu maaha qalad baa malaa la suuraysan karaa taasoo kale ayay calaamadaa saxa ay qoraan oo taa tasxiix bay yidhaahaan amaa tadbiibku tamriidna way yidhaahaane hadday kelimadu riwaayo ahaan saxiix tahay laakiin macno ahaan ay faasi tahay luqadii baanay waafaqsanayn waaba qowl shaada ama waxyaalo in taas baaba jirto macno ahaan ayaanay toosnayn laakiin naqligii waa si kitaabkii ay ugu sugnayd si kitaabkii ugu sugnayd ayaa taa waxay dhahaan tadbiib waxay dhahaan ama tamriido waa kelima saad keliya xarafkii saad oon dee bal markaa intiisan u laamaysiina aan lahayn xadiina aan lahayne intiisii horaa ayay kelimadii ku dul qorayeen saadkaa keliya eeg waa saxo oo naaqiso xadii aan lahaynun taas bay qorayeen oo saadkuna weliba markuu keligii sii loo qori jiray maahe markuu wax kale la socdo sii loo qori jirayoo markaa waa kelimadan xarafka naaqiska oo ujeedadu waa iyagoo caddaynaya dee waxaan waa la arkay waa riwaayo ahaan saasuu yahay laakiin macnihiisii nuqsaan baa kuba sugan marka wixii nuqsaandiiseedka irsaal ama inqidaacu kuba sugayana calaamada way kuba qori jireen markaa bal taasna tadbiib bay dhahaan ama tamriid bay dhahaan bal taasna haddaba umuurahaasoo dhan buu say u dhacayeen iyo sidii looga hadlayay ayuu hadlay de hadalkuna wuu dheeraa ilaa koob iyo toban safxa oo taan leenahay ayuu gaadhsiiyey bal shaakirna kolley waxoogaa waa arki doontaan markuu idaa saqada min annaasikhi ilaa safxadaasoo dhan iyadna waynu si fiican baydin u eegi doontaan insha allah haddii rabbi inoo dhib yareeya kitaabkan ka dambeeya umuuraha matigan kuba arki doonaa dee kolley nawowi oo kale iyo halkan kutubtiisa in badani way kagaba sugnayd oo isagu waxyaalahan kamuu tegin sidan ibnu kathiir ugaba tegay ibnu salaxna waabay dheer tahay alifooyinkana way kuba sugan tahay bal insha allah waxba iskuma sii daalinayne laakiin macnaha guud ee tadbiib iyo takhriij iyo tasxiix intaa weeye iyo de bal istilaaxaadka hadalkii kuba dheereeyey watakalama waxaa kaloo uu kaba hadlay ibnu salaax calaa kitaabati xa xarafkan xa qoritaankeeda la qoro bayna alisnaadeyni laba isnaad dhexdood waanahaa waxaa kaloo uu sheegay de markaa anahaa lafdiga ama xarafkaas xa inay tahay muhmalatan xadii ama xadii maxaal ay tahay muhmalo oo xadii aan dibicda lahayn inay kha ahayd jibna ahayn meel taxwiili lagana soo qaatay taxwiil siay bacdigood yidhaaheen wareejin awil xaa-ila amase wixii xaajisa ay kala hor joogsanayeen bayna isnaadayna laba isnaad dhexdood aw amase cibaaratun cibaaro waxay kaba tahay can qowlihi shaksiga qowlkiisii u odhanayay alxadiida ayay bal markaas